إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah lix askari oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay degmada buurdhuube ee gobolka gado xukun dil ah oo lagu fuliyey ruux muddo dheer ku shaqaysanayay falka sixirka ayaa ka dhacay degmada tayeglow ee gobolka bakool askar ka tirsan ciidamada soomaalida ee la shaqeeyay shisheeyaha ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellaha hoose qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa saaka waxay ka dhaceen deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa xalay la weeraray qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaha hoose aqoon-yahano ayaa ka hadlay waxa laga dhaxlay dowladihii shisheeyuhu dhisay ee dalka soo maray iyo waxa uu salka ku hayo khilaafka dowladda iyo siyaasiyiinta musharaxiinta ah shil gaadiidda oo ay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay gobol dhaca bartamaha dalka kenya u diyaargarooba warkaasoo fidsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته warkii oo fidsan lix askari oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay degmada buurdhuube ee gobolka gado faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise wararka ka imaanaya degmada buurdhuubo ee gobolka gado ayaa sheegaya in dagaal khasaare geystay oo ka dhacay degmadaas dagaalka ayaa waxaa qaaday ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo beegsaday laba qayb oo askarta soomaalida ah ka joogaan degmada buurdhuubo ee gobolka gado hubka culus iyo kuwo fudud ayaa dagaalka la isku adeegsaday waxaana halkaas ka dhashay khasaaro gaaray askarta soomaalida ah ee carituur ku ah xabashada itoobiya dagaalka koowaad ayaa fiidkii xalay lagu qaaday xerada ciidamada soomaalida ah laba saac kadibna waxaa la weeraray buundada oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda kuwaasi oo aada ugu dhow xerada itoobiyaanka mid ka mid ah ciidamada ayaa halkaasi waxaa kasoo gaaray dhaawac daran markii ay haleeshay mid ka mid ah bambaanooyinka ay adeegsanayeen ciidamada mujaahidiinta dhanka kale ciidamada itoobiyaanka ee ku dhow buundada ayaa argagaxay iyagoona ridayay qoryo culus inta la xaqiijiyey lix askari oo itoobiyaan ah ayaa ku dhintay kuwo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray waxaana intaa dheer in xerada qaybo ka mid ah ay iska gubeen markii uu ku dhacay mid ka mid ah madaaficda ay ridayeen ciidamada xabashida itoobiya mid ka mid ah gawaaridooda ayaa sidoo kale goobta ku gubtay jawiga degmada buurdhuubo ee gado ayaa degan waxaana itoobiyaanka ay ku howlan yihiin siday ula tacaali lahaayeen askartii kaga waxyeelowday dagaalkii ay halkaasi ku qaadeen ciidamada militariga mujaahidiinta al-shabaab dagaalka ka dhacay degmada buurdhuubo ayaa imaanaya xili saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ay gobolada dalka qaar ka fuliyeen howlgallo ay ku beegsanayaan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo soomaalida la shaqaysa xukun dil ah oo lagu fuliyey ruux muddo dheer ku shaqaysanayay falka sixirka ayaa ka dhacay degmada tayeglow ee gobolka bakool haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay goob fagaaro ah oo ku taala degmada tayeglow ee walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool si ay u daawadaan xukun halkaasi ka dhacayay xukunka ayaa ahaa mid dil ah kaas oo lagu fulinayay ruux muddo dheer dadka ku dhibaatayn jiray falalka sixirka eedaysanaha oo lagu magacaabo isxaaq daa'uud islamarkaana ah oday toddobaatan iyo shan sano jir ah ayaa lagu eedeeyey inuu muddo labaatan sano ah uu ku howlanaa sidii oo dadka u kala fogayn lahaa kuwo kalena isugu soo dhowaynayay isagoo u adeegsan jiray sixirka xilli uu ku guda jiray mid ka mid a falalkaas ayay gacanta ku soo dhigeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo ugu dambayntii hor keenay maxkamad islaami ah oo ku taala degmada tayeeglow mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobta ka sheegay eedaha loo jeediyey ruuxan
eedaysanadan way ballaakaeday in sixirkan san badanka dhabaatayay muslimiinta ka dhabaatayay yallaa kaceeday dad muslimiina badanka halaagi maxkamadda mayba kuweydiiday jawaabo kuweydiiday waxyaabo laamuslaa ka eeday eedaysanaah maybaa ka jawaabay haa kitaabkan anii leh mayba ka shaqaysadaay muddo labaatan sane yaa ka shaqaysaday mayba kala garadaya dhowr naagod ows walan suubiyay oo geedageeda ama samhayna sixiran suubay indhi jaran taasna garday intaas kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka saaxirkan iyadoona fagaaraha lagula fuliyey intaas kadib maxkamadda markii tiiriday ceedi oo lahakaceeday iyo jawaabkiisoo qiraa leh kitaaba ilaahayna limbaari waliba xukun shaynagada in la kafulay xaddu saaxir ini la kafulay iyagoo ling oskodaw kitaabka ilaahay suuratulbaqara aayadda boqol iyo labaad iyo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo tirmidii weri xaddu saaxiri darbuhu bisayf iyo aaathaaru saxaaba kale marka in sha allahu haddana hadiyaa laga oofiye وجزاكم الله خيرا
walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunno kala mid ah kuwaas oo ku salaysan diinta islaamka islamarkaana sabab u noqday inay bulshadu kala ammaan helaan askar ka tirsan ciidamada soomaalida ee la shaqeeya shisheeyaha ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxamed amiin ayaa ka waramaya dagaalkan ayaa yimid ka gadaal markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku heshiin waayeen isbaaro taalla degmada wallaweyn oo ay lacago baad ah kaga qaadaan dadweynaha gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa rasaas la dhacay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka halkaas waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka waxaa ku dhintay saddex askari halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen askar kale laba askari oo ka mid ahaa kuwa geeriyooday ayaa saarnaa gaari nooca raaxada ah waxaana gaarigaasi rasaas ooda kaga qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ka yimid dhanka magaalada muqdisho sida uu xaqiijiyey yuusuf cali buule oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga u qaabilsan maamulka ka dhisan degmada wallaweyn askartii daraawiishta koonfur galbeed ka tirsan oo gaari kaarifa ay saarnaayeen shan oo ah ay meesha maraayaan lala dul tagay dawmiinka horay loo yaqaano beeshamka maala baabuurkooda lisasaasoo dhan u dhiibi daraawiishta waxaa ka dhintay laba way dhinteen saddexna way dhaawacmeen waxay kuleeyihin salkaas markay dhacay kadibna waxaa waxaa la isku dayay in lasoo qaado waxay sheegeen cid u imaan karto ama cid qaali karto toona ma jirto marka dagaalkii dhan meeshuu kusii lama kacleeyay meeshuu kusii qarxay ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya shisheeyaha ayaa inta badan ku dagaalama waxyaabo aada u liita sida lacagaha baadda ah oo ay ka qaadaan dadweynaha iyagoona dhac iyo dil isu geysta sida marar badan horey u dhacdayba
qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa saaka waxay ka dhaceen deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weeraray qaar ka mid ah fadhiisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaha hoose waxaa soo jeedinaya abuubakar qaraxyo iyo dagaallo culus ayaa habeenkii xalay iyo saaka lagu beegsaday ciidamada shisheeye askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland kuwaas oo ka kala dhacay gobollo ka tirsan dalka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aroornimadii hore ee saaka waxay qaraxyo waaweyn oo gaaraya ilaa iyo saddex la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland oo ku socdaalayay duleedka magaalada kismaayo qaraxyadan oo si aadah jugtooda loo maqlay ayaa si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa tuulada yontooy iyo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasoo lala beegsaday cutubyo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ee la shaqeeya askarta kenya mas-uuliyadda qaraxyadan waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare xoog leh oo gaaray askarta jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe sidoo kale dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay fuliyey weeraro kala duwan oo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose weerarada oo ahaa kuwo culus ayaa waxay ka kala dhaceen degmooyinka qoryooley awdheegle iyo sidoo kale shanta tiir oo ka tirsan degmada lafoole ee shabeellaha hoose goobjoogayaal ku sugan goobaha ay ka dhaceen dagaalada ayaa sheegaya inay maqlayeen rasaastay isdhaafsanayeen mujaahidiinta iyo sidoo kale shisheeyaha iyadoona uu jiro khasaare gaaray dhinacyada wararka lagu qaaday inkastoo aanan helin khasaaraha rasmiga ah isku soo wada duuboo milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa si joogto ah howlgallo uga fuliya gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose halkaasoo ay duulaan ku joogaan ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah ee la shaqeeya
aqoon-yahano ayaa ka hadlayay waxa laga dhaxlay dowladihii shisheeyuhu dhisay ee dalka soo maray iyo waxa uu salka ku hayo khilaafka ka dhexeeya dowladda iyo siyaasiyiinta musharaxiinta ah maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya barnaamijka diradda jimcaha oo ah barnaamij toddobaad la ah ayaa maanta looga hadlay khilaafka ku aadan doorashada ee u dhexeeya hogaanka sare ee dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta musharaxiinta ah ee doonaya inay la tartamaan farmaajo waxyaabaha laga dhaxlay dowladda farmaajo iyo kuwii ka horeeyey ayaa sidoo kale looga hadlay diradda oo ay ka qayb galeen ibnu muflix abuu faatima casaam axmed iyo maxamuud ogaas abuu faatima ayaa dowladihii dalka soo maray labaatankii sane ee lasoo dhaafay ku sifeeyey inay ahaayeen dowlado u shaqeeya shisheeyaha oo aanan marnaba loo soo dhisin dano ay leeyihiin ummadda soomaaliyeed marka koowaad horta dowladahan ee shisheeye kalkaalka ah shisheeye kalkaal maahan horta waa shisheeye dhammaystiran waxay u yimaadeenna in ay shaqo shisheeye qabtaan dad shisheeyana u shaqeeyaan dana shisheeyana ka shaqeeyaan sidaa daraaddeed ee dana ummadda soomaaliyeed ay leedahay looma soo dhisin loomana soo igman madax bannaanidana markaan anigu dhan kale ka fiiriyo dhanka ay u madax bannaan yihiin waxaa weeyaan hagardaamada iyo burburinta iyo baabi'inta ee qaadashada iyo maxaanku takrifalidda xoolaha iyo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed beenta iyo marin habaabinta ummadda soomaaliyeed dowladahaasi ayay awoodoodu dhaafi weyday magaalada muqdisho markii ay waayeen taageerada ummadda soomaaliyeed farmaajo oo haatan wakhtigiisa ay ka harsan yihiin wax ka yar toddobaatan cisho ayaa dhibaatooyinka muuqda ee u geystay dadka muqdisho waxaa sharaxay casaam axmed oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada muqdisho ninka la farmaajo afar sano ayuu joogay wadanka oo hadda ay ugu dhiman yihin wax yaroo bil camala wuxuu ku kacay dhibaatooyin nooc walba ah hadday ahaan lahayd inuu dalka xaraashay oo dekedihii ka iibiyey yacni dowladda ethoobiya labo wuxuu waddanka kusoo kordhiyey oo usii siyaadiyey dhaqan xumo ol ka jirtay intuu joogo waddanka waxaa batay kufsigii waxaa batay waxa la yidhaahdo tuugadii waxaa batay diin xumadii oo inta uu joogo waddanka inta jeerar ee diinka lagu xadgudbay ee ragga siyaasiyiina oo ka tirsan yani gruubkiisa ay ku xadgudbeen diinka ma tirsanto haday aan lahayd haween ee manaabirta lasoo taagan arrimo diin xumaha oo gaalnimaha lasoo taagan haday aan lahayd magaalada ay ku bahda macaasidii ilmihii la xadaayo intaas waxaa dheer gaar ahaan reer muqdisho dhibaatada u geysta waxaa ka mid a jiidadka ewel xiraa oo dadkii hore madaxda hore faasidiinta ay soo xiri jireen asna usii labajibaar ibnu muflix ayaa xusay in gumaysiga iyo boobka lagu hayo dalka loo soo maray dad nala diir ah oo ay saaran tahay maskaxda shisheeyaha soomaaliya waxaa lagu qabsaday ama lagu qabsan doono ee soo socda ama hor lagu soo qabsaday ama haddaba taagan ama la raba in lagu qabsado wax kale ma ahan waa nin diirkaagi leh luuqadda bidhaantaadi leh oo luuqadaadi leh oo in adeerkaa waya lagu leeyahay haddana waddankiisii gadaya waa niman munaafiqiin ah waa niman bilaa damiir ah waa niman loogu talagalay waddankan iyo dadkan la qabsan waaya in lagu qabsado weye looguna talagalay waddanka soomaaliya inuusan jirin loogu talagalay weye tusaale markaan soo qaadanno soomaaliya waxaa la yidhaahdaa burburka kadib laba arrin bay ka dhiman weyday laba qodob bay ka dhiman weyday labada qodob waxaa weeye waa culimmada iyo dumarka waana labada maanta la iska soo galay weye kootada dumarka haatan waxaa ishaya oo khilaaf daran uu ka dhexeeya hoggaanka dowladda iyo musharaxiinta doonaya inay la tartamaan farmaajo aqoon-yahan maxamuud ogaas ayaa ka jawaabay waxyaabaha ay isku haystaan siyaasiyiinta shisheeyaha u adeega khilaafkan runtii waa mid asal ahaan waa mid maaragtay noocaas ah oo waxaa la isku haystaa wax soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed iyo fikir iyo qadiyad iyo wax saa u weynidna ma aha ee waa runtii xeerada gumaysigu meesha keenay boorsooyinka nimanka maaragtay reer galbeed iyo hay-adoodu ay xalana kasoo dejiyaan ninkii qaadan lahaa baa maaragtay yuuni walba isku dayaya inuu noqdo afar sano markii mid kamid uu fursad u helo afartaa sano boorsadaas waxa ku jira hogaaladaas sandareerta uga qaatana mid kalaa raba inuu meeshiisa ku fariisto iskuma ogola oo kuma heshiin karaan oo xataa waxaa yarkaa gaaladu bixinayso si kastaba xaalku ha ahaatee dowladda federaalka ayaa magacowday guddi doorasho waxaana guddigaasi gaashaanka ku dhuftay siyaasiyiinta musharaxiinta ah waxaana la ogeyn sida ay ku dhici karto doorashada oo lagu madansan yahay bisha febraayo ee nagu soo wajahan maadaama madaxweynaha dowladda federaalka uu doonayo wakhti kororsi siyaasiyiintuna ay ka diidan yihiin warkaan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan shil gaadiid oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay gobol dhaca bartamaha dalka kenya wararka ka imaanaya gobolka lagu magacaabo kirinyaga ee dhaca bartamaha dalka kenya ayaa sheegaya in shil gaadiid oo khasaare geystay oo halkaas ka dhacay shilka gaadiidka ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaariyar oo nuuca raaxada ah iyo sidoo kale mid ka mida gawaarida xamuulka taliyaha booliiska deegaanka nadia oo halka uu shilka ka dhacay ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in laba qof ay halkaas ku dhinteen sidoo kale mid kale uu ku dhaawacmay kaasoo la geeyey cisbitaal islamarkaana xaaladiisa si aadaha looga dayarinayo shilalka gaadiidka ayaa aada ugu badan dalka kenya iyadoona labadii sana ee lasoo dhaafay shilal gaadiid oo ka dhacay gudaha dalka kenya ay ku dhinteen boqolaal kenyaati ah warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waa naga inta